alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimin w ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah w ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calى muxamedi wclى alihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ila ywm اddiin in sha allahu tabaaraka watacaala ikhwani fi llah darsigeena inoo socday shaksiyat almar'a almuslima waxaynu ku dhex jirnay baabkii labaad oo ahaa almar'at almuslima maca nafsiha gabadha muslimadda iyo nafteeda qeybtii koowaad baynu ka soo baxnay waa inagii saddex qeybood u qeybinay gabadha muslimadaasay nafteeda iyo waxyaalaha waajibka ku a nafteeda ay la imaanayso waxaynu niri qofku wuxuu ka kooban yahay jismi iyo caql iyo ruux waxaynu soo sharaxnay marka qodobka ugu horreeya oo ahaa jismkigeeda say u wanaajinayso ay macnaha jismiha almuxaafada jismiya say jirkeeda iyo waxa weeye timaheeda iyo aadaabteeda ay nadaafadeeda u dhowrayso waxaan caawa sharaxaynaa oo ka bilaabaynaa caqligeeda waxyaalaha caqliga lagu hagaajinayo oo qofku laabudda inuu aada iyo aada cinaayo xoogla u siiyaa la rabaa caqligiisa haddaba markaa qodobkaas caawa aynu ka bilaabayno oo ah caqlaha caqligeeda say u hagaajinayso oo kor ugu qaadayso midda ugu horeysa oo caqliga lagu wanaajiyo oo waxyaalaha caqliga lagu habeeyo caqligu kor ugu kaco oo ku ziyaado waxaa kamid ah alcilm haddaba waxaynu leenahay marka qodobka koowaad tatacahadu caqlaha bilcilm cilmi ayay caqligeeda kor ugu qaadaysaa gabadha muslimadda oo waxaa la rabaa inay daa'iman caqligeeda ay cilmi kor ugu qaado haddaba gabadha muslimadda maskaxdeeda inuu ka maqnaado ma aha oo caqligeeda uu ka maqnaado sida ay ugu baahan tahay inay jirkeeda u hagaajiso oo nadaafadeeda ay ugu dadaaleyso ayaa la rabaa inay caqligana ugu dadaasho ruuxdana ugu dadaasho waa inoo imaan doonta walihaada qaala shaacir lisaanu lfataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa ilaa suurat allaxmi waaddam qofka waxaa la yihi gebigiisaba barkiisa barkiisa waxa weeye waa carabkiisa barna waa caqliga oo caqliga iyo carabku waa waxyaalaha qofka ugu muhiimsan carabka ma ilaalin karo qofku hadduunan caqligiisu fiicnayn waa isku xiran yihiin marka caqligii iyo carabkii hadduu qofku carabka iyo caqliga ka kharaabana haddee waa halaagsamay qofka waxba tari maysa marka suuraddiisa daahirkaa oo la arkayo oo hilibka iyo lafaha iyo waxa weye maaragtay hilibkiisa saaran iyo dhiig waxba tari mayaan haddaan caqliga iyo carabka la hagaajin haddaba waxaa loo baahan yahay inuu qofku caqligiisa aada iyo aada ugu kor qaado oo hagaajiyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo caqliga kor u qaadana waxaa kamid a alcilm haddaba gabadha muslimadda mukallafatun karajul gabadha muslimadda waxay waajib ku ah dalab alcilm inay cilmigeeda barato cilmiga diinta oo nafteeda anfacaya fi dunya waalaakhira waayo daa'iman markaad akhriyaysid waqul rabbi zidnii cilman nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay wuxuu amray inuu weydiisto inuu ilaahay u ziyaadiyo alcilm nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda la hadlaya dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim in cilmiga la dalbo oo dalabulcilmi la sameeyo waa fariida ay waajiba waa waajib qof walba oo muslima haddaba rag iyo dumar laa farq cilmigu in la barto rag iyo dumar waa loo simeeya waalcilmu cilmaan marka cilmiga diinta laga hadlayo laba u qeybsamaa cilmu farducayn in lala yimaado cilmigii farducaynka ahaa oo qofka waajibka ku ahaa cibaadadii aada maaragtay tukanaysay cibaadooyinka aada samaynaysay inaad cilmi u yeelatid tawxiidki iyo caqiidadii inaad cilmi u yeelatid haddaba cilmiga farducaynkaa oo qof walba laga rabo oo waajibka ah oo rag iyo dumarba looga baahan yahay waa cilmu tawxiid alcaqiida qofku inuu barto weeye waxyaalaha uu ictiqaadayo waxyaalaha uu aaminsan yahay tawxiidka inuu barto wey oo ilaahay si dhaba u rumeeyo oo iimaan saxiixa la yimaado ma aha iimaan taqliida looma baahnaayo khawaati fillah rag iyo dumarba waa loo siman yahay qofkaa dulqaadayaa ma jiro wa cilmu lcibaada cilmiga cibaadadana inaad baratid waa waajib qofku salaada si uu tukan lahaa markuu qaangaari si uu u soomi lahaa si uu xajin lahaa hadduu xoolo leeyahay si uu sakada uga bixin lahaa cilmu lcibaada baa la yihahda waa fariida waajiba calaa kulli muslim salaad baan iska tukanayaa bigayri cilmi looma baahan soom baan soomayaa aana cilmi ulahayn waa wax aada iyo aada u dhibaato badan amaa cilmiga fardu kifaaya la yidhaahdo oo ah waxa weeye dadka muslimiinta ah haddii qeyb u qumaan inta kale dembigii ka dhacayo sida waxyaalaha maaragtay dee kifaayada caamka qof baa dhintay dadkii haddii qaar soo xabaalaan intii kale dembiga waa ka dhacaya masalan waxay aad bu u badan yahay oo waxa weeye cilmu kifaaya ayaa la yidhahda fardu kifaaya qeyb kamida ummadda hadday u qumto qeybtii kale dembigii waa ka dhacaya haddaba gabadha muslimadda waxa ugu horeeya oo looga baahan yahay inay la timaado horta barato cilmi u yeelato cilmigaa farducaynkaa oo aynu ku magacownay cilmu tawxiid walcaqiida wa cilmu alcibaada labadaa cilmi laabudda qof walba oo muslima dalabu lcilmu fariida calaa kulli muslim ayuu ku dhacaya waa inuu labadaa cilmi qofku ku dadaalo oo la yimaado kabacdi markaa hadduu labadaa taxqiiqiyo wixii dambe markaa uu baranayo oo takhasus u baranayo oo sii kordhinayo oo sii wadayo markaa waxa weeye waa ajar iyo wanaag u kordhay haddaba gabadha muslimadda waxaa looga baahan yahay markay cilmigeeda waajibka ku a la timaado inay wixii kaloo ay markaa dadkeeda iyo mujtamaceeda ku anfici kardho wixii dacwo ah wixii diinah wixii gurigeeda anfacaya inay sii barato waa loo baahan yahay haddaba waxaynu soo qaadanaynaa tusaalooyin aynu ku matelaynaa bal gabdhihii saxaabiyaadka ahaa iyo gabdhihii salafu saalix ridwaan ullahi calayhim bal sida ay u gaareen wanaagga iyo sharafta iyo qiimaha ay yeesheen markay cilmigii barteen sida xaqiiqada ah gabdhihii saxaabiyaadka aad iyo aad bay diinta u baran jireen sidaa daraaddeed baa waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam inay gabdhihii u yimaadeen qaarkood oo ay ku yidhaahdeen ijcal lanaa yowman min nafsika maalin annaga noo samee dumarka khaas nooga dhig natacallamu fiihi aanu cilmiga baranno oo wax kaa baranno faqad halabanaa calayka arijaal raggii ayaa nagaga kaa xoog batay oo waxa weye mar walba dee masaajidkii raggii baa jooga dumarkiina waa xishoonayaan oo raggii waxa weeye mar walba ma soo dhexgeli karaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi markaa mawcidukuna daaru fulana gabadha hebel la yidhaahdo gurigeeda isugu taga markay isugu tageen buu u yimid fawaacadahuna waa waaniyey wadakarahuna wacalamahuna diintii buu maray sida imaamu albukhaari ay warinayaan fi kitaab alcilmi uu ku warinayo haddaba waxay ku dadaalayeen oo halkaa inooga caddaatay gabdhihii muslimiinta oo saxaabiyaadka ahaa inay markay arkeen in waxa weeye intii badnayd raggii ay nebiga waktigii badnaa qaateen inay codsadeen oo ku dadaaleen maalin gaara inay helaan haddaba gabadha muslimadda saasoo kale waa la rabaa inay ugu dadaasho inay diinteeda barato oo axkaamtii ay barato oo ay diinta aada iyo aada u barato waxyaalaha anfacaya iyadoo aan xishoonaynin oo xaqa aan ka xishoonaynin in allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo waxa xun baa laga xishoodaa ee waxa xaqa ah oo diintaada ku anfacaya lagama xishoodo waqti sidaa daraaddeed ayaa bal inay xishoodka xataa ayna ka xishoonayn baad arkaysaa waxa xaqa fa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri ana asma binti yaziid ibni sakan alansaariya waa gabadhii aynu niri waxay macruuf ku ahayd oo khadiibatu nisa baa loo yiqiinay axaadiis badan bay warisaa waana min aclaami nisa waa dumarka aada iyo aada axaadiista u wariyey oo ansaar bay ahayd ayaa nebiga u timid sa'alat annabiy sala allahu calayhi wasalam nebigay weydiisay can gusli lmaxiid xaydka sida looga qubaysanaya ayay nebiga weydiisay markaasuu wuxuu yihi ta'khudu ixdaakun maa'ahaa wa sidrataha midin idinkayda ka mid aha waxay qaadanaysaa biyaheeda iyo sidraheeda sidrigu waa geed loo isticmaalo saabuunta iyo shaamada waxa la mid a oo waxa weeye geed raa'ixa fiican leh oo waxa weye geedka gobkaa markaasay isku daahirinaysaa buyi markaasay wanaajinaysaa oo si fiican u dahaaro qaadanaysaa kabacdi ay macnaha intay istijooto oo si fiican u dahaaro qaadato ayay biyihii isku shubaysa oo jirkeedii oo dhan qubaysanaysa marka wuxuu yihi macal shaahidkeenu waa halkan xadiidka qeybtiisa dambe wuxuu yihi nebigu markay saas samayso ayaa waxay qaadanaysaa uma taakhudu waxay qaadanaysaa firsatan mumasakatan fatadaharu biha ay qidcatan waxay qaadanaysaa qeyb yar oo waxa weeye suufa oo waxa weeye markaa qidcatu min suuf ay markaa intay catar iyo miski iyo wax ku samayso ayay markaa ku dahaaro qaadanaysa marka lafdigaas xoogaa mujmal weeye waayo waadix ma aha ilaa qof yiqiinay mooye markaasay waxay tidhi kayfa tatadaharu biha seebay isugu daahirinaysaa markaasuu nebigu waa ka xishooda wuxuu yihi subxaana allah ha isku daahiriso markaasay caaisha la fadhiday caaisha intay hoos ula hadashay bay gabadhii waxay ku tidhi oo u qarisay tatabbaciina athara dam macnaha suufkii catarka lahaa ayaad markaad istijoonaysid intaadan horta qubaysan horta waxa weeye markii aad si fiican markaad si fiican u qubaysatid oo wix iska dhamaysid hadhow markaa waxa weeye si fiican u marmari si raa'ixadii dhiigga u baaba'do marka u fiirso halkaa waxaad ka garanaysaa marka oo kutusayaa xadiidkaasi gabadhaasi say ugu dadaalaysay oonan u xishoonaynin oo nebiga su-aasha u weydiinayso iyadoo xaqa raadinaysa waayo waa diin oo waxay doonaysaa in ay ogaato wax walba oo diinteeda waxa weeye u wanaagsan oo waxa weeye diinteeda waadix uga dhigaya axaadiistu marka aad bay u badan yihiin ku soo aroortay sidaa daraaddeed bay waxay tihi caaisha radia allahu canha nicma annisaau nisaau lansaar dumar waxaa ugu wanaagsan dumarkii ansaarta lam yakun ma ahayn lam yakun yamnacahuna xayaau an yatafaqahna fi ddiin ma ahayn xishoodku mid ka celiya inay diinta fahmaan dad badan baad maarka arkaysaa maanta oo waxa weeye xishood daraaddi aan wax baranaynin rag iyo dumarba qofkii waa jaahil inuu diintii bartama rabo qur-aankii inuu bartama rabo waa laygu qoslayaa bu kule waa xishoonaya maxaad ka xishoonaysaa ma diin iyo cilmi baa laga xishooda wixii xunba ayaa laga xishoodaa laakiin wax wanaagsan lagama xishoodo sidoo kale xadiid kale oo tusaale ah inaynan macnaha dumarku ka xishoon jirin waxa xaqa ah waxaa dhacday jaa'at um sulaym binti milxaan waa anas hooyadii anas bini malik khaadimu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam hooyadii weeye faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo ina allaha laa yastaxyii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo fahal cala almar'ati min gusl ida xtalamat waajib ma ku yahay oo dusheeda ma yahay gabadhii inay qubaysato qofkii dumarka ahaa inay qubays waajib ma ku yahay ida xtalamat ay hadday riyooto oo iyadoo keligeed iska hurda ay riyooto ixtilaamku waxa weye qofku markuu inta riyoodo isku jinaabo oo qofku intuu riyoodo markaa waxa weeye jinaabo ku dhaco biyo ka yimaadaan arrintaani marka rag iyo dumarba waa mushtarak oo rag iyo dumarba waa ku dhacdaa in kasta oo dumarku inkiraan oo xishood bay u diidayaane waa arrin waaqicoo saxiixa laakiin xishoodka ka qaalib noqday ayay dumarku arrintaa u inkiraan markaasuu faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa haddii ay biyo ka yimaadaan waa qubaysanaysaa markaasay waxay samaysay faqadat umu salama umu salama ayaa nebiga la joogtay wejigeeda inta dabooshay iyadoo xishoonaysa bay waxay tihi yaa rasuula allah wa taxtalimu almar'a oo qofka dumarka ama intay riyooto waa biyo ka yimaadaan qaala markaasu wuxuu yidhi nacam xaggee buu ka yimaadaa fa bima yushbihuhaa waladuhaa haddaynan biyo lahayn oo biyo ka imaanin xaggeebuu ilmuhu sababteebuu ugu ekaanaya waayo axaadiid kalaa caddaynaysa ilmaha waxa weeye waaridka mid walba siduu ugu ekaanayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo xadiid kale ku caddaynaya maau rajuli maaun abyadun haliid ninka biyihiisu waa biyo cad oo adag wa maau lmar'a gabadha biyaheeduna qofka dumarkaa biyihiisuna waa asfarun raqiiq waa biyo waxa weeye asfara oo waxa weeye jilicsan fa ayuhumaa labada biyo kii hormara oo bata ayuu ilmuhu u ekaadaa haddaba markaa shubahan ilmaha hooyadu u ekaanayo ama aabbaha u ekaanayo waxay ka imaanayaan waa biyaha sidaa daraaddeed markaa dumarku xishoodba ha u inkireene inay waxa weeye biyo leeyihiin oo ixtilaami karaan waxa weeye waa arrin waaqica oo ilaahay ku abuuray marka xadiidku wuxuu kutusayaa inaan waxa xaqaa laga xishoon karin oo qofku wixii xaqa uu weydiinayo wa fii riwaayatin riwaayad kale imaamu muslim uu werinaya xadiidka laftigiisa ayaa waxa ayd caaisha radiallahu canha baa waxay ku tiri markay saa tiri umu sulaym fadaxti nisaa dumarkii baad ceebaysay hooge dumarkii baad ceebaysay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi caaisha fataribat yamiinuki adiga waxa weeye hooge waxa weeye arrintu dhaaf buu yidhi oo ka celiya markaa wuxuu yidhi faltaktasil yaa umi sulaym idaa ra'at ilmaa haddaba marka dumarka xishoodkaas oo kale wixii in laga xishooda waa loo baahan yahay laakiin wixii xaq ah oo cibaadadaada ku sugan ukhti fillaah ha ka xishoonin oo weydii oo baro cilmi u yeelo haddaba gabdhaha muslimaadka oo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam joogay saxaabiyaadkii ama ansaar ha noqdeen ama muhaajiriin ha noqdeene aad iyo aad ayay su-aalaha nebiga u weydiin jireen markaad akhriyeyso waxa weeye fi kitaab dahaara qeybaha waxa weeye maaragtay xaydka iyo nifaaska iyo waxyaalaha ku saabsan oo dhan baababkaas oo dhan dumar baa nebiga ka wariyey oo waxa weeye aada iyo aad u muhiima waxay kaloo ahaayeen dumarku kuwo aada iyo aada u caqli badan oo xataa haddii fadwada loo fadwoonayo waxa weye dadkeenna maanta waxaad arkaysaa rag iyo dumarba meesha jahligu ka gaaray oo waxa weeye dadkii inta jahligii ka batay ayaad waxaad arkaysaa qof walba su-aal baa la weydiinaya su-aasha qofka la weydiinayo horta ahal ma u yahay oo kii su-aasha la weydiin lahaa ma yahay isweydiin mayaan ko hadduu u fadwoodo yidhaahdo su-aashii jawaab siiyo way iska qaadanayaan oo odhan mayaan ma daliilo calaa dalik daliil weydiin mayaan keliya un waxa weeye ii fadwood oo jawaab isii su-aashaa iiga jawaab laakiin daliil la isweydiin mayo u fiirsa halkan waxaa dhacday xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam qisadan ayaa inoo waadixinaysa arrintaa dhacday oo waxa weeye fadwada inaan la qaadan bikayri daliil kutusaysa waxaa jirtay subaycata bintalxaaris gabadhaa gabarh saxaabiyada ahayd waxaana qabay nin la odhan jiray sacad ibni khawla min bani caamir wa kaana miman shahida badran raggii beder xaadiray buu ahaa oo saxaabadii waaweyneyd oo beder xaadirtay buu ka mid ahaa fa tuwufiya canha fi xajati alwadaac xajati alwadaac buu dhintay wa hiya xaamil iyadoo uur leh oo dee sidkii dhammaysa waxa weeye soo dhowaatay oo wax yarba uga dhiman yihiin xilliga ay dhali lahayd ayuu dhintay radia allahu canhu wa raximahu llah wax yar markay joogtayba waa dhashay markay dhashay hadi mar hadday dhashay gabadha uur kale oo ninkeedu dhinto markay dhisho ciddo ciddadeedu waxa weye waa intay uurka sido mar hadday dhasho ilmuhu banaanka yimaado ciddadii waa ka baxda isla markaasay hadday rabtay nin kale guursan karta oo afar bilood iyo toban beri inay joogto shardi ma aha waayo ilahi baa yidhi wawlaatu alaxmaal an yadacna xamlahunna haddaba markaa saa markay dhacday oo ay nifaaskii markay nifaaskii ka baxday madiinay ku dhashay markay iyadaa werinaysa xadiidka waxay leedahay ninkaygii markii uu dhintay oo aan dhalay oo aan nifaaskii ka baxay ayaan tajamaltu lilkhutaab waan isqurxiyo dharkaygii wanaagsanaa baan xirtay oo dee qofkii i doonaya oo markaa waxa weye ciddii markaa waxa weye guur iga doonaysa dee guur baan u diyaar garoobay fa dakala waxaa markaa usoo galay nin la odhan jiray abusanaabil ayaa usoo galay oo min bani cabdi daara faqaala laha wuxuu ku yidhi maa lii araaki maxaan kuu arkaa tajamalti lilkhudaab soo adigaan diyaar garoobayo waxa weeye cilaanka iyo intaad marsatay guurka u diyaar garoobay wallaahi ma guursanaysid buu yidhi oo ma guur uma diyaar garoobi mana guursanaysid xataa waxa weeye yamura calayki arbacata ashhur wa cashar ilaa afar bilood iyo toban beri ay ka soo wareegto ninkaaga dhimashadiisii waxa weeye guur niyadaada ha gelini gabadhaani marka waxay haysatay aayadda qur-aankaa daahirkeeda oo waxa weeye waa ulaat laxmaali ajalahuna an yadacna xamlahuna bay ku dhaqmaysa oo qof cilmi leeyahay ninkaani markuu saa yidhi fadwada marka uu u fadwooday oo uu saa ku yidhi waa fadwo khata ah waayo saxiix ma aha waayo afar bilood iyo toban beri qofka joogaya oo aan guursanaynin waa qofkii aan uurka lahayn laakiin gabadhii uurka lahayd iyada waxaa la yidhi ciddadeedu waxay ku xiran tahay ilaa ay ka dhasho ama afar bilood iyo toban beri ha u noqoto ama hal maalin ha u noqoto ama lix bilood toddoba bilood ha u noqoto mar walba nasiibkeed iyada waxay sugaysaa uurka haddaba markaa markuu saa yidhi ayay intay iska aamustay waxay tidhi markaan galabaystay ayaan dharkaydii inta xirtay oo si fiican u xijaabtay ayaan tegey oo nebiga u tegay calayhi salaatu wassalaam arrintii baan u sheegay fasa'altuhu can dalika waan weydiiyey fa aftaanii wuxuu ii fadwooday biannii qad xalaltu xiina wadact xamli mar alla markii aan dhalay inaan waxa weye xalaal noqday ba ii fadwooday wa amaranii wuxuu ii amray bizawaaji guursaduu yidhi in badaa lii haddii uu ii muuqdo masalan haddaad diyaar tahay inay guurso xor baa tahay ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam si imaamu albukhaari iyo uu ku werinayo haddaba marka halkaas waxaynu ka qaadanaynaa gabadhaas subayca radia allahu canhaa fiqiga ay diinteeda fahamtay oo ay cilmi u yeelatay kuma ayna gaabsan fadwadii abusanaabil oo saxaabiya laakiin waxay raadisay ciddii ka cilmi badnayd oo nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu joogay ayay dib fadwo uga raadisay ilaa uu si waadixa markaa nebigu ugu caddeeyey haddaba ilaahay khayr ha siiye gabadha waayo sababtu waxa weeye xadiidkaas saxiixa oo ilaa qiyaama saaca lagu dhaqmayo ayay arrintaasi sababtay inay caddayso waayo waa la isku khilaafi lahaa haddii kale laakiin mar haddii nebigii xukmiyey sidaa daraaddeed ayaan la isku khilaafi karin sidaa daraaddeed marka ayay fuqahaada islaamka oo dhan arrintaanay waxa weeye ku dhaqmeen xataa qaaluu ilaa ay yidhaahdeen ciddatu lmutawafaa canha zawjaha qofka dumarkaa oo ninkeedii ka dhinto ciddadeedu waa biwadci alxamli xataa low wadacat bacda mowti zawjiha xataa haddii ay dhasho markuu ninkeedu dhinto bilaxdatin waaxida markuu naftu ka dhacdo hadday iyaduna dhasho xataa intaan la xabaalin waxa weeye ciddadeedu way dhammaatay wayna xalaal noqotay sida uu imaamu nawowi raximahullah ku keenayo fi sharxi muslim haddaba saasaa loo baahan yahay inuu qof gabadha muslimaddaa laga rabaa inay diinteeda barato caqligeeda kor ugu qaado caqligeedana haddii ayna diin baran oo waxa weye ayna cilmi yeelan waxa weeye waxay ku dhacaysaa waxaan qiimo lahayn haddaba famaa acdama maxaa ka wanaagsan oo ka weyn waxaana inoo soo qadimtay subaycata waxa weeye gabadhaas saxaabiyaddaa fadwadeedaas aad iyo aad bay u wanaagsanayd xadiidkeedaas ay nebiga calayhi salaatu wasalaam inooga caddaysay masalada jazaahu llahu maaragtay ilaahay maaragtay khayr ha ka siiyo wanaaggaas ay islaamka u qabatay gabarh walboo muslimadana saasaa laga rabaa haddaba akhawaati fillaah waa inaad ogaatid sida aynu soo sheegnay inay diinta islaamku gaba qof walba oo muslima waajib ku tahay inuu barto laakiin waxaa la baranayaa waa maxay waa cilmigaa aynu soo sheegnay oo cilmu naafica cilmiga qofka anfacaya fi dunya waalaakhira oo waxa weeye diinta islaamka inay barato ayaa loo baahan yahay oo aada iyo aad ugu dadaasho say ula imaan lahayd diinta islaamka haddaba marka waxaan soo qaadaynaa qodobka labaad ma ynbagii lilmarأaةi اlmuslima tacalumuhu wa itqaanuhu maxaa haboon inay barato oo waxa weeye ay la timaado waxa ugu haboon oo ugu horeeya oo ugu muhiimsan inay barato waa kitaabka ilaahay marka ugu horeysa waa inay kitaabka ilaahay barata tilaawatan akriskiisa waa inay barata tajwiidan tajwiidkiisa waa inay barata tafsiirkiisa waa inay barata saddexdaa arrimoodba kitaabka qur-aanka waa muhiim qofku waa inuu kitaabka qur-aanka akriskiisii yaqaana soomaalidu waxay sameeyaan qofku waxa weye akriskiibuu baranayaa tajwiid baran mayo oo waxa weeye tafsiir baran mayo oo culumta iyo cilmiga ku jira baran mayo haddaba marka waxaa loo baahan yaha qofku inuu ku dadaalo inuu kitaabka ilaahay akriskiisana barto tajwiidkana si fiican ugu akriyo inuu tafsiirkiisana yaqaan oo cala alaqala macaanihiisa ugu yar aada baratid uma bacda dalika cilmu tawxiid tawxiidka iyo caqiidada inaad baratid cilmu tawxiid walcaqiidana waxaa laga helaa waxa weeye kutub kutubta ay culummadu ka qoreen culamaau salaf asaalix oo culummadii selafka ahayd waxa weeye kutubta ay ka qoreen ahlusunna waljamaaca adiga oo ka dheeraanaya kutubta khuraafaadka iyo bidaca iyo daciifku ka buuxo culummada ahlusunna waljamaaca culamaau salafiyiin ayaad kutubtooda baranaysaa ood ka qaadanaysaa caqiidada saxiixa aad ka qaadanaysaa waxaad kale oo baranaysaa markaa culum taw culum alxadiid cilmiga xadiidka in la barto waa muhiim jiddan waayo fiqiga marka uu qofku baranayo oo cilmi alfiqi xataa uu baranayo waxaa loo baahan yaha qofku inuu ka tafaquho axaadiista nebiga calayhi salaatu wassalaam hadduu yidhahdo qofku fiqi baan baranaya oo uu yidhaahdo fiqu lmadaahib baan baranaya waa ku wareeraya maantoo dhan aqwaal cidla abaad ku dhex dawaqaysa aadan kala saari karin laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye inaad fiqigaaga iyo diintaada ka qaadatid xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam kutubta marka axaadiista ku binaysan oo waxa weeye fiqiga markaad baranaysid sida kitaabka buluuqulmaraamka naylal awdaarka waxa weeye kutubta axaadiista ku binaysan oo madaahibta aan ku xirayn inaad baratid ayaa aada iyo aada u wanaagsan oo aad ka qaadatid waxa weeye maaragtay fiqigaaga kabacdi markaa siirada ayaa ku xigta siiradaad wax ka qaadanaysaa waayo siiradu waa muhiim jiddan kutubta saxiixa baad siiradana ka qaadanaysaa oo waxa weeye aada iyo aada u wanaagsan iyo akhbaaru saxaaba saxaabadii ridwaan ullahi calayhim rag iyo dumarba siyarkoodii iyo aqwaashoodii waxa weye kutubta laga dejiyey iyo tacriiftooda inaad baratid waa muhiim jiddan waayo sababtu waxa weeye saxaabada rag iyo dumarba waxay inoo soo gaarsiiyeen diinta fadli iyo wanaag bay inagu leeyihiin inaynu barannaa la rabaa taariikhdoodii meeshay ka yimaadeen aqwaashoodii waxa weeye say diinta wax ugu qabteen si aynu ugu dayanno uguna ducayno haddaba markaa qofku haddaad gabadha muslimadda hadday saa diinteeda u barato oo markaa waxa weeye ay aada iyo aada ugu dadaasho kabacdi markaa waxa ay ku takhasusaysaa wixii markaa u habboon oo waxa weeye xagga tarbiyat alawlaad xagga waxa weeye maaragtay tarbiyada mujtamaca guriga aasaaska waayo gabadha ilaahay wuxuu u abuuray aasaaska iyo waxa weeye maar tarbiyat alawlaad inay guriga iyo ilmaha soo tarbiyeyso oo guriga soo saadho oo waxa weeye maaragtay mas-uuliyaddeedii waxawe kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha haddaba marka inay gabadha intay takhasus samayso ay ku dadaasho oo aada iyo aada waxyaalaha noocaasa u barato aad bay u fiican tahay xuquuqu zawjiya xuquuqu waxa weeye awlaad waxyaalaha noocaasa inay aada u barato oo soo saadho aad iyo aad baa looga baahan yahay waa cilmiga diinta markaan ka hadlayno cilmi maadiya hadday baranaysana wax anfacaya waxa weeye oo aad iyo aad u wanaagsan waa inay barataa oo waxa weeye dadka anfacaya sida dibiga oo kale oo waxa weye ay barato qaybaha dumarka looga baahan yahay waayo rag maanta dumarkeena waxay arkaysaa markay dhakhtar u baahato nin un baa loo geynaya haddii laakiin la heli lahaa gabdho muslimaada oo yaqaana waxa weeye waa laga maarmi lahaa inuu gabadhii muslimada ahayd oo cawradeeda nin ajnabiya uu arko waa laga maarmi lahaa haddaba marka arrimahaasna aad bay wanaagsan yihiin gabadhii ilaahay u fududeeyo way baran kartaa laakiin ma aha inay gabadhu markay wax barato ay taraado anigu wax alla wixii ninkoo kalean baranayaa ninkii baan la tartamayaa looma baahnaa qof walba wixii ilaahay u abuuray waxaa jira waxyaalo badan oo ninka ilaahay u abuuray oo aan gabadhu ka bixi karin waxyaalo badan oo gabadha ilaahay u abuura oo ninku ka bixi karin qof walbana waxaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray wa kullu muyassirin limaa khuliqa lah ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam qof walba wixii ilaahay ugu talagalay oo u abuuray ayaa loo fududaynaya marka waxyaalahaas oo dhan ayaa u bannaan oo ay la imaan kartaa baran kartaana iyadoo kulli u niyoonaysa rabbigii subxaana qaadirkaa inuu ajar ka siinayo oo ay saa ugu anfacayso nafteeda iyo awlaaddeeda iyo waxa weeye mujtamacba laakiin waxaa loo baahan yahay wixii ay baranaysaba inay ku dadaasho inay itqaaniso oo si fiican u barato waayo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu ilaahay waxa uu jecel yahay haddii qofkiin camal uu sameeyo camalkii inuu wanaajiyo waa xadiid xasana oo uu warinayo maaragtay imaamu lbayhaqi fi shucab aliimaan can caaisha radi allahu canha waxasanahu alcalaamat alalbani raximah llah fi saxiix aljaamic asagiir haddaba marka qofku inuu camalkiisa itqaaniyo baa la rabaa oo si fiican u barto si fiicanna uga soo baxo wixii uu qabanayo iyo wixii uu baranayo o dhan ba insha allahu tabaaraka watacaala haddaba marka qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa gabadha muslimada waxaa looga baahan yahay alba baab walba oo cilmiga abwaab badan buu cilmigu leeyahy oo aad iyo aad u fara badan meel walba marka oo ay ka geli karto oo ay ka baran karto oo waxa weye ay ku dadaali karto inay la timaado oo ay ogaato gabdhaha muslimaadka oo maanta taariikhda islaamka ay xusayso oo aad iyo aad u fara badan oo waxa weeye aynu intaa ka sheekaynayno waxay heerkaa ku gaareen markay camalka ay barteen diinta islaamka marka bal waxaan soo qaadanaynaa qaybo ka mid ah oo waxa weeye gabdhihii saxaabadii ama kuwii ka dambeeyey bal heerka ay wax ku baran jireen iyo say ahaayeen faqad kaanat caaisha radia allahu canha caaisha waxay ahayd iyadoo weliba gabar yar ah oo nebigu uu ka dhintay iyadoo aada u yar marjica koowaad oo loo naqdo diinta islaamka bay ahayd xagga xadiidka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxayna ahayd faqiiha diinta aada iyo aada u fahamsan waxaa dhici jirtay inay saxaabadu iyada ula noqdaan fadwada inay fadwada ula noqdaan iyadoo weliba aada u yaroo sagaal iyo toban jir sideed iyo toban jira wuxuu leeyahay imaamu zuhri raximah llah low jumica cilmu caaisha ilaa cilmi jamiici aswaaji nabiyi sala allahu alayh wasalam nebigu sagaal dumaruu ka dhintay caaisho cilmigeeda iyo intii kale haddii la isbarbar dhigo iyo weliba jamiic nisa cilmigoodii haddii la isku daro dumarkii kale oo dhan cilmigooda macal xataa kuwii nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskii nebiga iyo cilmiga caaisha dhinac la dhigo wuxuu yihi lakaana cilmu caaisha afdal cilmiga caaisha ayaa fadli badan sida uu isticaab ku keenayo iyo kitaab alisaaba iyo haddaba marka maxay tahay macnahaasi ay macnaha baab walba waxbay ka barata baab walba fiqiga xadiidka caqiidada nooc walba xataa waxa weeye taariikh alcarab ay barata xagga gabayada iyo taariikhdii hore iyo waxa weeye xagga ansaabta carabta waxaasoo dhan bay aada u tiqiinay oo waxay qof aada iyo aada u caalimad ah haddaba marka caaisha radia allahu canha iyo keyr iyo maaragtay kuwo kale oo badanba gabdho kaleoo badanba aad iyo aad bay u yiqiineen oo u baran jireen xataa dibigay wax ka barataa laleeyahay caaisha radiallahu canha wuxuu leeyahay hishaam ibnu curwa maa ra'aytu axada aclama bifiqhin qof ka bad ka badiya fiqiga ma arag walaa biibin ama dhakhtarnimo walaa bishicrin ama gabay min caaisha wuxuu leeyahay macnaha xagga fiqiga haddii la aado aad bay u tiqiinay oo qof ka badiya ma arag dibiga iyo dawadana aad bay u tiqiinay shicirka aad bay u tiqiinay gabayada xataa ansaab alcarab bay tiqiinay say qabaa'ilka iyo nasabka iyo abtiriska iyo waxaasoo dhan bay aada u tiqiinay baa la baran jiray sidaa daraaddeed ayuu wuxuu warinayaa saxiixu muslim uu ku warinayaa imaamu muslim waxa ay maqashay wiilkii ay eedada u ahayd oo waxa weeye walaalkeed dhalay alqasim ibni moxamed ibni abi bakar abibakr asidiiq ayaa wa waa qasim ibni moxamed moxamed waa caaisho walaalkeed ayaa maalin maalmaha kamid ah isaga iyo mid kaloo ay eedo u tahay ayaa agteeda ku sheekaysanayay markaase waxay maqashay inuu laxni samaynayo oo luuqadii khaldayo marka ninkan qaasim hooyadiis umu walad buu ahaa oo hooyadii waxay ahayd dadkii waxa weeye jihaadka ee meelaha lagu soo qabsaday ee ma ahayn dadkii carabta ah oo qurayshta ahaa oo luuqada aada u yiqiinay marka hooyadii ayay dhibaatadu ka timi marka carabkiisi iyo luuqadda ayuu xoogaa khalday markaasay waxay ku tiri maxaa kugu dhacay oo aada sida walaalkaayoo kale hadal fiican ugu hadli weyday oo waxa weeye faseexa ugu hadli weyday haddana waxay tiri waan gartay meesha dhibaatadu kaa raacday ninkaana hooyadiisaa soo edbisay oo luuqadda soo bartay oo hooyadiisaa waxay dee naag caraba oo luuqadda aada u taqaana adigana ciladu hooyadaabay kaaga timi haddaba markaa qofku markuu luuqadda si fiican u yaqaano iyo mar kale isku mid ma gabdhaha maanta waa arka soomaalida laftigeeda waa saas hadda qaar baa arkaysaa soomaalidu qofkii aan luuqadda aqoonin oo waxa weye aan luuqadii baranin oo waxa weye maar dadka maanta ama qurbaha ku koray ama dadkii la odhan jiray ay u bixiyeen sujuuga waxa weye luuqadii daciif wey ma yaqaano luuqadii af soomaaliga iyo sarbeebteedii iyo waxa weeye meelaha lagu khaldayo ma garan karo haddaba marka qofku inuu luuqadda bartana waa muhiim jiddan waayo hooyada waxaa laga rabaa biri inay ilmo tarbiyeyso oo luuqadii barto oo waxa weye ilmahaasi uu noqdo mid luuqadii si fiican ugu hadlayo yaa marka tarbiyeynaya ilmihii haddiidan luuqadii baranin wayna aada iyo aad bay u habboon tahay in luuqadda la barto oo waxa weye qofka xataa luuqadiisa uu yaqaano dad badan baa arkaysaa maanta soomaaliya ku odhanaya qurbaha macno male luuqad soomaaliya maxaa looga baahan yahay waa khada arrintaas ilmaha inaad bartid weeye luuqadiisa ad ku tarbiyeysid oo waxa weeye aada ogeysiisid inuu dal iyo dadba ka yimid oo waxa weeye uu aakhirka u noqonayo waayo waxaa kaloo dhacday oo taariikhda lagu wariyey maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhoodan sare caaishata binti dalxa ayaa waxay la joogtay baa la yidhi majlis wuu fadhiyey hishaam ibni cabdilmalik oo rag kalena ay la fadhiyaan oo odayaal sheekaysanayaan quraysha iyo carabtii iyo raggii reer bani umaya ayaa sheekaysanayey gabadhaani markaa waxay wax ka baratay caaisha radiallahu canha iyadana caaisha bintu dalxa lanoonay markaasay odayaashu markii ay ka sheekeeyaan gabayadii gabadhii gabayadii bay kala sheekaysaa oo wixii o dhan bay taqaanaa markay ka sheekeeyaan nasabkii carab iyo waxa weeye siday u kala baxay way ka sheekaysaa taariikhdii markii dambe ayay waxay ka sheekaysay cilmi nujuum xidigaha iyo waxaas markaasaa hishaam wuxuu ku yidhi amaa marka ho kii hore buu yidhi oo masalan taariikhda iyo carabta iyo waxaa kugu inkiri mayno oo dee naag carabaa tahay laakiin xidigaha xaggee baad ka baratay markaasay waxay tidhi akhadtuhaa can khaalatii caaisha habaryartay caaisha ayaan waxaasoo dhan ka bartay oo iyadaa wax bartay haddaba markaa waxay kutusaysaa taasi caaisha cilmigeedu inuu ahaa cilmi aad iyo aad u ballaaran oo aan la gaari karin marka gabadha muslimadda oo maanta joogta waxaa la rabaa inay ku dayato oo caaisha oo kala noqoto xagga cilmiga ay ku dadaasho waxay kaloo dabeecad u lahayd ba la yidhi caaisha radiallahu canha hadday aragto cilmi aynan garanaynin waxay isku taxallujin jidhay inay barato oo raadin jidhay rawaa imaamu albukhaari raximahullah wuxuu yidhi fii kitaab ilcilmi buu ku wariyey wuxuu yidhi caaisha radiallahu canha ayaa nabiga calayhi salaatu wassalaam kaanat laa tasmacu shay-an laa tacrifuhu ilaa raajica fiihi hadday wax aragto aynan aqoonin ilaa waxay samayn jidhay inay raajacdo oo baarto oo weydiiso nebiga ama waxa weeye ay ciddii markaa kale ayelse ay weydiiso maalin maalmaha ka mid ah nebigu wuxuu yidhi man xuusiba cudib ay man nuuqisha alxisaab cudib qofkii xisaabta lagu adkeeya aakhiro oo aada iyo aada loo xisaabiyo naar buu gelaya waa la cadaabaya fa qaalat caaisha rasuulka ilaahayo yaa rasuul allah bay tidhi awalaysa yaqulu allahu tabaaraka wa tacaala fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira aayaddaana deliishatay waxay tidhi miyuunan ilaahay odhansaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi inama dalika alcardu marka iyadu waxay u fahamtay aayadda markii hore ee qofka muslimkaaba in xisaab yar inta la xisaabiyo khalaas ayna xisaab dambe jirinba laakiin nebigaa u cadeeye wuxuu yihi qofka saa loo xisaabinayo waa cardi baa la yihahdaa bandhig qofka waa lagu tusayaa arrimahaagii oo dhan laakiin lagula xisaabtamayo ilaahay baa ku cafiyaya qofka mu'minka ilaahay baa cafiyaya ee haddii layna la xisaabtamo nebigu wuxuu yihi walaakin man nuuqisha alxisaaba cudib halaka qofkii xisaabta lagu adkeeyo oo aada loola xisaabtamo oo lala niqaasho waa halaagsanaya way haddaba waxaynu u baahan nahay dumarkaas oo kale oo dumar caaisha ku dayanaya ayaynu u baahan nahay akhawaati fillaah oo diintiisaa u baranaya oo ku dadaalaya inay diinta aada iyo aada u bartaan wa kaanat caaisha radi allahu canha baa la yidhi culamadu waxay yidhahdeen sidoo kale xagga luuqadda waxay ahayd fasiix aada iyo aad bay luuqadda u tiqiinay oo waxa weeye qofka markay la hadlayso aftahamad bay ahayd oo aada iyo aada hadalkeedu waadix u yahay ilaa ay yidhaahdeen uu yihi maaragtay alaxnaf ibna qays wuxuu yihi isagoo ka hadlaya waxaan dhegaystay khudabkii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy iyo khulafadii ka dambaysayba famaa samictu lkalaama hadal ma aanan maqal weligay min famin makhluuq qof ilaahay abuuray hadalkiis afkhama walaa axsana waxa weeye minhu ka hadal wana qof ka hadal wanaagsan ma aanan maqal min fii caaisha caaisha afkeeda iyo carabkeeda qof ka faseexsan oo ka aftahansan weli ma aanan maqal buu yidhi macnaha aad iyo aad ayay u fiicnayd hadalkeeda iyo markay dadka wax barayso wa qaala muusa ibnu dalxa wuxuu yidhi maa ra'aytu axada afsaxa min caaisha qof ka faseexsan oo hadal ka hadal wanaagsan ma aanan arag caaisha radia allahu canha haddaba markaa intaasoo dhan waxay kutusaysaa oo nagu boorinaysaa inaynu baranno oo luuqadda la bartay carabiga iyo luuqadeenna iyo wax walba oo qofku una noqon qof hadalkiisu uu daciif yahay ma ahayn marka caaisho keliya dumarka nooca ahaa laakiin aad iyo aad bay u fara badnaayeen bal waxaynu soo qaadanaynaa oo kale ibnatu saciid ibn lmusayib bal gabdhihii taabiciyaadkaana aynu fiirino haddaynu saxaabiyaadkii caaisha ka aragnay wayna badnaayeen bal taabiciintiina u fiirso saciid ibn lmusayib waa waa taabici jaliila waa caalim min culamaai lumma waa culammadii casrigiisa raggii caalimiintaa weeye saciid ibn musayib aad iyo aad u wanaagsanaa imaam shaafici raximahullah oo aad uga warin jiray waxa waxaa dhacday marka saciid ibn musayib radia allahu canhu gabadha ah uu dhalay wuxuu u diiday intay ka soo doonteen waxa weeye amiiru lmu'miniin wiilkiisii oo cabdilmelik ibni marwan nimankii umowiinta ahaa markuu haystay oo cabdilmelik ayuu wiilkiisa gabadhaa usoo doonay oo wuxuu yihi gabadhaana si wiilkaygaan siinayaa wuu diiday markaa saciid ibn musayiba caalim ah wuu u diiday kuma siinayuu yihi wuxuu u guuriyey markaa waxa weeye nin la odhan jiray cabdullahi ibni wadaaca oo ardadiisa ka mid ahaa gabadhiisii u diiday wiilkii madaxweynaha oo waxa weye dee maanta waad aragteen ninkii reere madaxeeda oo waxa weeye wiilkii reer madaxeed ka dhashay waxa weeye gabdhaha bes wey ama maanta waad aragteen dadkeenna dulinimada haysta iyo daciifnimada waxaad arkaysaa mid waxa weeye dabaduu ka yimida gabadha siiya boqol dollar buu soo dirayaa ee gabadha siiya muxuu yahay la isweydiinayo mafaasiq ba hal yurub buu joogaa ama qurbuu joogaa khamribuu isku daldalaya dhagaha u duran raamuu leeyahay maalinta dambe unbaa kuwa intay la taliyaan oo raamihii iska xiiro ama dhegihii iska bixiyo ayaa leeyahay wareer soo guurso waddankiibuu tegayaa gabadha ugu qurux badan oo waxa weye maaragtay indha shareerana xaafidu qur-aana lagu soo darayo hadhow markuu halkaan keenana si tallaagada khamri baa ugu jira walciyaadu billah intaasoo dhan waxaa keentay markay dadkii noqdeen qofka adduunyada haysta in la qiimeeyo u fiirsan saciid ibn lmusayib raximahullah caalim weeye cilmi leh gabadhiisii oo aad iyo aad u wanaagsan markuu u yimid madaxweynihii oo yihi gabadhaada isii kuma siinayo buy kuma siinayo waayo sababtu maxay tahay haddee nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ida jaakum man tardawna diinahu wa khuluquh fazawijuu diin buu ku diiday marka madaxbaa nahay waxba tari mayso wuxuu siiyey wiil wiil arday ardadiisa ka mid ahaa oo cilmiga ka baranayay oo aan waxba haysan oo majliskiisii fadhiya haye cabdullahi ibni wadaacu sii wuxuu marka ka sheekaynayaa wuxuu yihi fadakala cabdullahi cabdullahi ibni wadaaca ayaa xaaskiisii u galay waa waa u aroosay habeenkii baa loo gurigeeyey fa idaa hiya ajmal annaas waa gabdhaha gabar gabdhaha ugu qurux badan kitaabka ilaahayna xifdisan sunnihii nebiga xifdisan xuquuqdii zawjka taqaana cilmigii aabbaheed oo dhan bayba taqaanaaba aabbaheed baa wax baray oo cilmiguu baray ma aha sida maanta dadka qaarkood ay samaynayaan ood arkaysid mid diintiibuu dadkii barayaa reerkiisii iyo ilmihiisii waxa weye waxba bari mayo lama raba saa qofku waxaa rabaa inuu dad cilmiga baro ilmihiisa ahalkiisa dadkiisa ku dadaalo waxaa waagii markuu beriyey oo habeenkii arooskii ay galena waagii beriyey ayuu wuxuu dara inuu baxo markaase waxay ku tiri ilaa ayn xagee baad aadaysa markaasuu yihi ilaa majlisi abik waxa weeye meeshii cilmiga lagu baranayo aabbaha cilmigaan ka soo baranaya markaase waxay tihi ijlis ucallimuka cilma saciid anaa ku baraya aabahay wuxuu yaqaan oo dhana fadhiiso waxaa la yidhi ninkaasi bil dhan gurigii kama soo bixin waa ardaygii shala aabbaheed hor fadhiyey bil dhan bay waxbaraysa oo waxa weeye uu dhammayn kari waaye cilmigeedii hadda halkaasay waxay noqotay marka nicma min allah nicmatu dunya almar'a asaalixa naag waxa weeye diintii ku baraysa oo cilmigii taqaan oo sunnihii taqaan oo waxa weeye xuquuqdii garanaysa waxa weeye nin helay waa nin aad iyo aad u nasiib badan oo ilaahay ku irsaaqay rabbigii subxaana qaabilka ahaa ayaa waxa weeye khayr la maagay qofka noocaas nin walbana waxaa wanaagsan inuu saa ku dadaalo ilmihiisana uu saa ka dhigo hadday raggu maanta ilmahooda tarbiyeyn lahayen gabdhahooda tarbiyeyn lahaayeen gabdho badan oo noocaasaa la heli lahaa oo diintii saa u garanaya waxaa kaloo ka mid ahayd gabdhahaas aad iyo aad u wanaagsana oo diinta bartay faatimata binti cala assamarqandiy gabadhaasi aabbaheedu waa ninka mu'alifka qoray tuxfatu lfuqahaa kitaabka la yidhaahdo shan boqol soddon iyo sagaalkii buu dhintay waa kitaabka fuqahadoo dhan aad iyo aad qiimaha u leh oo waxa weye maarata tuxfat lfuqahaa waa kitaab cajiiba waa ninka qoray ayaa aabbaheeda faqad kaanat faatima radia allahu canha faqihatan callaama gabadh aad cilmiga u tiqiin bay ahayd aabbaheed bay cilmiga ka baratay kitaabkiisa oo tuxfatu lfuqahaa oo dhan bayba xifdiday baa layidhi faqad zawajahaa aabbaheed baa u guuriyey talmiidkiisii ardaydiisiibuu u guuriyey culamaa u salaf dhaqankaasay lahaayeen ninku markuu ardadiisa waxbaro gabadhiisa wuxuu u guurin jiray ardayga uu arko inuu diinta aada ugu wanaagsan yahay ayuu siin jiray isagoon xoolano kaga rabin ee iyagu xoolama ay qiimeyn jirin gabadhiibu wuxuu guuriyey marka ardaygiisii alkasani ninkii la ohan jiray calaaudin alkasani ayuu u guuriyey waana nin caalima buu noqday isaguna oo aad iyo aad cilmiga usul usuulu fiqiga iyo fiqiga aad u yiqiinay marka kitaab buu qoray wuxuu sharaxay kitaabkan tuxfat lfuqahaa kitaabkii samarqandi laftigiisiibuu sharaxay oo u bixiyey badaa'icu sanaa'ic wa huwa sharxu tuxfat lfuqahaa shiikhiisiibuu u keeno wuu ku dul akriyey waa kitaabkii shiikhiisuu sharaxay kaasuu aad ugu faraxay oo aad iyo aad u farxay shaykhii markaasuu gabadhiisiina u guuriyey meherna uga dhigay kitaabkii uu sharaxay haddaba gabadhaa markaa isaguna wuxuu u diiday baa la yidhi rag badan oo madax ahaa ayuu gabadhiisaa u diiday oo waxa weeye maaragtay talmiidkiisu u guuriyey marka xataa qaala alfuqahaa sharaxa tuxfatahu wa zawajahu ibnatahu isaguna kitaabkiisiibuu sharaxay waa calaauddiin isna gabadhiisiibuu u guuriyey oo markuu kitaabkiisii sharaxay ayuu abaalmarin uga dhigay oo yihi gabadhayda guurso laakiin gabadhaani waxay ahayd baa la yidhi callaama aad iyo aad diinta u taqaan kitaabkan aabbaheed xataa iyadaa la qortay baa la yidhi oo in badan ayaa khadeedii baa ku tiilay ilaa markii dambena ay maaragtay aad iyo aad cilmi badan uu ka faa'iday ninkeedii oo ay la qori jidhay oo waxa weeye haddii xataa uu khaldamo ay markaas iyadu qaban jidhay oo wixii khalada ka sixi jidhay haddaba akhawaati fillaah ma aha gabdhuhu intaa keliya taariikhda islaamka haddaad akridid kutubta waxa weeye ay ka qoreen culummadu waxa weeye aad iyo aad baad u arkaysaa inay fara badan yihiin oo aad iyo aad u fara badan yihiin gabdhaha muslimaadka oo aad iyo aad cilmiga inta u bartay heer wanaagsan ka gaadhay waxaa dhacday oo keliya tusaale inoogu filan alxaafid ibna casaakir xaafid ibna casaakir oo ah maaragtay wuxuu dhintay ixdaa wa sabciin wa khamsa mia shan boqol iyo toddobaatan iyo kowdii keliya waxay yidhaahdeen culummadu ninkaa xaafidkaa oo culummadu xataa ku ku tilmaameen xaafid alumma bixaafid alumma xaafid ibn casaakir kitaab weyn oo taariikh oo cajiib leh kutub badan buu leeyay waxaa ka mida baa la yihi shuyuukhdiisa waxbartay oo uu axaadiisa ka ka wariyey dhowr iyo siddeetan dumara oo waxa weeye wada culummo uu ahaa dhowr iyo siddeetan dumara ayaa shuyuukhdiisa ka mid a taariikhda islaamka markii la qorayo qofka turjumadiisa waxay qoraan ciddii uu wax ka bartay oo waxay leeyihin masalan ibnu casaakir oo kale marka la turjumayo yuu wax ka bartay hebel baa shiikh u ahaa oo hebel baa ka ah oo hebel baa u ahaa markaasaa waxaa lagu soo daray culummadiisii culummo badan buu wax ka bartay baa la yidhi dhowr iyo siddeetan dumara ayaa ku jirtay hay waxaa kaloo kaaga filan oo aadan bataaba aadan maaragtay u fiirin markaad akhriyaysid axaadiista ama saxiixu albukhaari ama saxiixu muslim imise dumar aad ku arkaysaa oo axaadiista werinaya oo kulli ay culummadu ka werinayaan axaadiista haddaba marka xaafid ibnu casaakir oo sham joogay oo aan tegin baa la yidhi ardulmaqrib oo aan masar tegin oo aan xijaaj tegin oo waxa weeye sham keliya joogay haddii dhowr iyo siddeetan dumara culimmadiisii ka mid noqotay maxaad u malaynaysaa marka culummadii kale inta uunan arag baa ka fara badan dumarkuna aada iyo aad ayay u fara badnaayeen oo waxa weeye kutubtana waad ku arkaysaa waxaa marka aada iyo aad farxad iyo wanaag u ah iyo bishaaro gabdhaha muslimiinta ah oo maziya iyo ammaan u ah qowlka uu ku keenay imaam addahabi fii kitaabihi miisaan alictidaali imaam adahabi raximahullah kitaabkiisa miisaan alictidaal fii naqdi rijaal la yidhaahdo fii naqdi rijaal alxadiid wuxuu keenay oo magacyadoodii uu keenay afar kun oo nin oo muttahimiina bilkadib ayuu ka hadlay afar kun oo nin oo kulligood axaadiisa ruwaadda wariyey ka mid ah oo beenlowyaal ahaa oo axaadiis mawduuca wariyey markuu intaa keenay ayuu huma atbaca dalika biqowlihi ereygan gabar walba si fiican ha u dhegaysato bal ammaanta ay gaareen gabdhihii muslimaadka wuxuu yihi wamaa calimtu buu yihi min annisaa'i dumar hadda fara badanna wuu wuu sheego kutubtiisa kale siyar aclaam nubalaa iyo waxa weeye culummadoo dhan kutubtooda aad bay ugu keeneen dumarka wuxuu yihi wamaa calimtu ma ogi buu yihi min annisaa'i dumarka man ituhimat walaa man tarakuuha ma ogibi buu yihi hal gabar oo been lagu sheegay mana ogi buu yihi hal gabar oo xadiidkeeda la nacay oo laga tegey maxay tahay marka arrintaasi waa ammaan aad waa taskiye aan taskiye ka dambaynin oo ammaan aada u fiican inay dumarku meelaha rag badani ay ku dhaceen oo rag badan baa waxay ku dhaceen inay khaladaad fara badan ku dhaceen oo waxa weeye been iyo kadib iyo dhibaato ay la yimaadeen oo markaa waxa weeye axaadiistoodii la nacay oo laga tegey laakiin dumarka aad iyo aad bay uga fogaayeen arrimahaas oo dhan oo waxay ahaayeen kuwa aan waxaa shaqo ku lahayn haddaba arrintaasi waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo gabadha muslimada ah farxad iyo wanaag waxa weeye u ah haddaba marka waxaa loo baahan yahay maadaama ay saas ahaayeen gabdhihii muslimaadkaa inay ku dayato gabar walba oo ku dadaasho siday ula mid noqon lahayd oo u gaari lahayd wanaaggaas iyo sharafta taariikhda ay ka galeen gabdhihii hore oo waxa weeye maaragtay la mid aha waayo xaqiiqada waxa weeye taariikhda ay galeen magacooda waxaa joojiyey oo waxa weeye maanta saa loogu ducaynayaa oo wanaagga taariikhdooda looga sheekaynayaa waa markay cilmiga iyo sharafta gaareen laakiin hadday meel iska fadhihi lahaayeen oo waxa weeye qiila waqaala ku jiri lahaayeen ama waxa weeye guriga ku mashquuli lahaayeen ee waxa weeye qaymo ma yeesheen haddaba gabar walba waa inaad ku dadaashid arrinta noocaas qodobka afraad baciidatun can ilkhuraafaat gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa inay ka dheeraato khuraafaadka gabdho badan baa maanta waxaa arkaysaa dumarka meesha keliya oo khuraafaadka iyo waxyaalahan qiimaha lahayn iyo xanta iyo qiila waqaalad waxaan qiimo lahayn ku mashquulsan waxaasi waa dhaqankii jaahiliyaadka ma aha gabadha muslimadda ahi mid ku mashquulsha waxaa bal waxaa la rabaa gabadha muslimadda inay kuma ku mashquulsho oo ku dadaasho siday diinteeda u baran lahayd isaga dheeraato waxyaalaha qusacbalaadka waxyaalaha khuraafaadka iyo waxaan qiimaha lahayn oo ahlu bidacu ay wadaan inay aada iyo aada uga dheeraato inay kuhanada ka dheeraato kuwa wax sheegsheegaya oo wax fooxinaya kuwa wax sixiraya waayo kullu waa min alkabaa'ir camalkeedii baa baaba'aya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiidka saxiixa imaamu muslim uu wariyey nebigu wuxuu yidhi man ataa caraafan qofkii u yimaada caraaf waa foox waxaway kuwa wax sheeg sheega wey caraafku kaahinka fasa'alahu oo weydiiya can shayin lam tuqbal lahu salaatun arba salaatu arbaciina yowma arbaciina leyla qofkii inta u taga kaa wax sheeg sheega wax weydiiye markaa oo waxa weeye waxay doonta ha noqoto wax walba haddaad weydiisid noocay doonta ha noqotee waxa weeye qofkaasi afartan beri salaadaada lama aqbalayo haddaba qof la yidhi afartan beri salaadaadii khasaaro wey sow maada cilmi sow dhibaata kuguma dhicin afartankaa beri dhexdooda qofka hadduu dhintana waaba arrin khatara walciyaadu billah wa fi xadiisi aakhar abu daawuud uu wariyey can abi hurayra radi allahu canhu nebigu wuxuu yihi man ataa caraaf man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad bari'a bima unzila calaa muxamed qofkii kaahinka u taga oo intuu wax weydiiyo rumaysta diintii nebi maxamed lagu soo dejiye beri buu ka yahay ay dariiqii nebi maxamed qofkaasi waa ka beri noqday waana xadiis saxiixa oo imaamu abu daawuud uu warinayo sheekh albanina ku saxiixinayo waxa weeye sidii sunan abi daawuud haddaba marka axaadiistaa waxay kutusayaan inaad khuraafaadka isaga dheeraatid okti fillah oo aadan diintaada iyo cilmigaaga iyo waktigaaga aadan ku khasaarin sheeko aan qaymo lahayn waad ogtihiin maanta dhibaatadayna haysata iyo mashaakilka guryaheennii waxay ku dumayaan qiila waqaal guryaheennii waxay ku dumayaan waxaan qiimo lahayn iyo waxa weeye khuraafaad waxaad ictiqaadsan yihiin dumarkeennu maanta inta badan kuwa wax sheeg sheegaa inay run sheegayaan oo habarta fooxisaa ay wax og tahay oo waxa weeye intaa ay ka daba kalaabanayaan waa la weheliyaabay ku leeyihiinoo uuman baa weheliya rooxaanaa ku soo dega waa la weheliyaa shaydaan iyo belaa wehelisa in la weheliya waa run laakiin shaydaan baa weheliya iyo jinniyo ee wax muslimiina ma weheliyaan haddaba arrintaas waa inaad iska ilaaliso wakti fillaah diintaadana aadan ku cayaarin oo arrintaa ka digtoonaatid qodobka shanaad laa tanqadicu can ilmudaalaca gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa hadday diinteedii barato inay mudaalaco badan samayso kitaabka qur-aanka mar walba inay akrido kutubta ahlu selafka inay akrido salafu saalix kutubtooda xadiidka siirada sidii aynu soo marnay inay kulli akhrido baa la rabaa fataawada culummada cajiiladaha waxa weeye wanaagsan inay dhegaysato ma aha inay cid walba iska dhegaysanayso laakiin waa inay dhegaysataa culummada wanaagsan oo manhajkoodu toosan yahay oo waxa weeye manhajkoodu uu ka madax bannaan yahay bidaca iyo khuraafaadka iyo waxa weeye siyaasadda iska yaacaysa oo aan qiimaha lahayn iyo waxa weeye waxyaalaha mashquulinaya qofku waa inuu noqdaa qof saliima oo manhajkii salafu saalix ridwaan ullahi calayhim dadka ugu yeeraya oo waxa weeye dariiqa xaqa dadka ugu yeeray qofkaa kutubtiisaad dhegaysanaysaa oo waxa weye cajiradihiisaad dhegaysanaysaa ood ku dadaalaysaa inaad cilmiga daa'iman cilmiga waa mudaalaca qofku waxaa la rabaa cilmiga inuu mar walba soo celceliye inuu iska ilaawo oo mar horaan kitaabkaa akristay waxba ma tarto haddaan lagu celcelin akhawaati fillah jayid intaas waxaa ku dhammaaday qodobkii koowaad oo ahaa caqligeeda iyo waxyaalaha ay waxa weeye kor ugu qaadayso inay cilmigeeda iyo waxa weeye waxyaalahaas oo dhan maaragtay ku dadaalayso insha allahu tabaaraka watacaala marka qodobka kale oo ah ruuxda waana yar yahay waana dheer yahay marka ku darna wallahi jayd bas khayr insha allah marka intaasaan ku joojinaynaa haddii rabbi idmo وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين